بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا بنيا آيات لبعتن إلى اللحاد من سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وحين سوهيني qisadii nebiyullaahi ibraahim calayhi assalaam hadalladii uu ku yidhi qoomkiisii wixii ay ugu jawaabeen ilaahay wuxuu yidhi fa aamana waxaa rumeeyey lahu ibraahim luudun luud baa rumeeyey faamana lahu faamana macahu waxaa raacay oo rumeeyey nebi ibraahim luudu nebi luud ayaa rumeeyey adeerba u ahaa baa la yidhi oo walaalkii baa dhalay awalu man aamana bihi qof rumeeyey kii ugu horreeyeyna nebi ibraahim wuxuu ahaa baa la yidhi luud marka uu arkay aayaadka iyo mucjizaadka waqaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii anigu muhaajirun mid hijroonayaan ahay oo tegaya ilaa rabbii rabbigay intii ka ah waxay ka dhigan tahay waxaan ka hijroonayaa magaaladayda iyo dalkii aan joogay ilaa rabbi ilaa xaytu amaranii rabbi meesha ilaahay i amray intii ka ah ayaan u hijroonaya dhulkaan aqaanay baan ka tegayaa raqbatan fii ridallah anoo danaynaya ilaahay riddihiisa subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hijrooday baa la yidhi meesha la yidhahda sawaad ulciraaq sawaadka waxaa la yidhaahdaa ama sawaadulmadiina haddaa maqasho magaalada weyn waxa dhinacyadeeda iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar iyo waxaas sawaadulciraaq marka waxaa la yidhahdaa maa bayna albasrati waalkuufa basre iyo kuufo waxa u dhexeeya ee dhinacyadeeda ah ee tuulooyin iyo waxaas halkaasuu ka tegay ardushaam iyo filistiin ayuu aaday isagoo doonaya diinka ilaahay inuu daahiriyo inuu faafiyo wa qaala innii muhaajirun ilaa rabbi innahu ilaahay huwa ilaahay alcasiizu allaha qaalibkaa wey laa yadillu man ictamada calayh qofkii ilaahay cuskada qofkii ilaahay cuskada ma dulloobo alxakiimu ilaahay wey shay kasta meesha u laa'iqa allaha dhiga wey wa wahabnaa waxaan u hibayn lahu nebiyullaahi ibraahim isxaaqo isxaaq baan siinay mar haddii uu hijrooday abaalmarin iyo u bishaarayn waxaanu u hibaynay markuu ilaahay dartii qoomkiisa uga tegey waladan saalixan oo ah isxaaq wa yacquuba yacquubna waa u hibaynay yacquub waxaa dhalay isxaaq baa dhalay yacquub waa nebiyullaahi yacquub waa ina nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi isxaaqna waxaa dhalay nebiyullaahi ibraahim marka wiil baanu siinay waa isxaaq wiilkaa wiilow sii dhalayo oo yacquub la yidhaahdana waa siin wajacalnaa waxaanu yeelnay baa ilaahay yidhi fii duriyatihi nebiyullaahi ibraahiim duriyadiisa waxaanu yeelnay annubuwata baan dhex dhignay nubuwo iyo nebinimo aan dhex dhignay nebiyaashaa la dhex yeeloo laga soo saaraa nebiyullaahi ibraahim tarankiisi weeye waxaa ambiyada laga soo saaray mucdamkooda walkitaaba kitaabkii kutubtana waxaan dhex dhignay halkaas ambiyada nebi ibraahim wax allaale wixii ka horeeya maaha bal wixii ka dambeeyey oo dhan waa nebi ibraahim duriyaddiisa nebi ibraahim duriyadiisi wey kutubta samaawiyadaadoo la soo dejiyo o ambiyada lagu soo dejiyeyna iyagaa la dhex yeelo mar haddii nebiyaal laga dhigay kutubtiina iyagaa lagu soo dejiye ibnu kaiir wuxuu yidhi waa khaslad aada u sarraysa oo weyn ilaahay oo nebi ibraahim khaliil ka yeelay imaam ummadda uga dhigay misna duriyaddiisii in la yeelay nubuwada iyo kitaabka nebi ka dembeeyey nebi ibraahim ma jiro ilaa waa tarankii nebi ibraahim awal ambiyaa nebi ibraahim reer bani israa'iil ambiyadii loo diray oo dhan yacquub bay ka farcameen dee yacquub waa ina nebiyullaahi isxaaq isxaaqna nebiyullaahi ibraahim baa dhalay nebi ismaaciil isaga waxaa un ka farcamay oo keliya xagga ambiyada nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ismaaciilna waa ina nebiyullaahi ibraahim isaga laftiisu marka nebi ibraahim tarankiisii nubuwadaa la yeelay kitaabkana waa la yeelay waataynaa waxaanu siinay hu nebiyullaahi ibraahim ajrahu ajarkiisa ayaanu siinay fi dunyaa adduunyada ammaan wanaagsan baa diinaha oo dhan iyo ummadaha oo dhan loo dhex dhigay iyo carabada wax ammaano oo dhan hanaa'an xasanan baa loo dhex yeelay ammaan wanaagsan markaasaa xataa salaaddii markaan tukanayno salligaas iyo ducadaas ibraahimiyada ah ayaa ku jidhoo la akhrinayaa calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahim iyo wixii la mid ah ajarkiisii baanu siinay fi dunyaa wainahu nebiyullaahi ibraahim fi laakhirati daarta dambana la min asaalixiin ayuu ahaa dadka saalixiinta ee suusuuban kuwaas tiradooda buu ahaa waa ammaan kaloo wanaagsan oo nebiyullaahi ibraahim lagu ammaanay calayhi salaam nebi ibraahim qisadiisa haddii laynoo sheegay nebi nuuxna awal la inoo sheegay wacdiyaal iyo cibraqaadasho badanna ay qisooyinkaasi shamliyeen halkan waxaa la sheegayaa ambiyadii qeyb ka mida qisooyinkoodii nebi luud nebi shucayb nebi huud nebi saalix laakiin sheegidda la sheegayo waa calaa sabiili ikhtishaar soo koobid iyo gaabin waddadeed wey waxaa la rabaa in la caddeeyo kuwii nebiyadan la sheegaya beeniyey waxay ku dambeeyeen cid kastoo ambiyada ilaahay ka hor timaada oo beenisa mahmaa kaana si kastoo maalkooda u bato awoodooda u badato cimrigooda u dheeraato sida loo baabi'inayo jiriddaa loo looga jaraya ilaahay wuxuu yidhi wa luudan wadkur waxaa ka sheekaystaa luuda nebi luud id waqti qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisi uu u yidhi nebi lu calayhi salaam innakum idinku qowmkiisi buu la hadlayaa la ta'tuuna waxaad la imaanaysaan alfaaxishata ficilada xun oo qurunka ah ee foolxumada meesha u dambaysa ka gaadhay taas baad la imaanaysa taas baad la timaadaan oo aad la imaanaysaan maa sabaqakum xaaluusan idinka horreynin bihaa iyada min axadin axad oo min alcaalamiina ka mid a wax xun baa la imaanaysaa wax idinka horreeyey oo weligeed sameeyey oo caalamiinta ka midana aysan jirin waxa weeyaan waxaasi waa liwaadka kuwa lab ama raggay u tegi jireen waa la sii caddayn doonaa ama maa sabaqakum idinkama idinkagama horreeyin idinkagama sabqin bihaa iyada min axadin axad oo min alcaalamiin caalamiinta ka mid a xataa xayawaanaadkii xooluhu waxaysan la imaan baa la timaadeen wey oo intay dumarkii iska daayeen inay ragga u tagaan ah oo xayawaanka iyo xoolaha nool xataa kuwooda lab iskuma tagaan marka wax xun baa bilowdeen qoladaas bay ahaayeen alfaaxisha waxa weeyaan ficiladaas xumida meeshaa fog ka gaadhay wey uu sii wadaayo wuxuu yidhi nebi luud a innakum idinku la ta'tuuna ma waxaad u tegaysaan alrijaala ragga mayaa hunguri idinka hayaa aa u tegaysaan oo raggay dabada uga tegi jireen waa arrin foolxun weeyaan ayib arrinkaasay la imaan jireen wa taqdacuuna ma waxaad jaraysaan asabiila waddadana ma goynaysaan burca waddada gooya qudaacu dariiqa dadka maraya bay waddada u istaagayaan maxay ka rabaan inay laayaan inay xoolaha ka dhacaan qudaacu dariiq bay ahaayeen hadday doonaan inta waddooyinka istaagaan bay isqaawinayaan waxay doonaan bay samaynayaan qola noocaasay ahaayeen wataatuuna ma waxaa la imaanaysaan fii naadiikum makaanu shirarkiinna majaalistiinna almunkara munkar mayaa la imaanaysa majliskiinna iyo meelaha ah ku shidhaan ma waxaad la imaanaysaan waxaan munaasab ahayn oo munkaraad ah oo iska muuqda oo xataa xumida hore aad samaynayseen kumaydnaan kaaftoomine waxaa kaloo la timaadeen meelaha baddoo dhan ujeedo oo naadiyaasha ah fii naadiikum meelaha naadiyaasha annaadi almajlis alladii yajtamicu fiihi alqowm waa meeshu dadku ku soo ururaan lisamar inay caweeyaan awil mashwara inay ku showraan oo ku tashadaan iyo wixii la mid a shirarkii iyo majlisayadii bay xuman la imaanayeen waxay samaynayeen xumidan liwaadkaaga ay samaynayaanbaa iyadoo ummaddu u jeedo bay samaynayaan waxay kaloo samayn jireen fargan iyo quruurux bay bay dadka ku sayrin jireen waxaasna waa samayn jireen dad inta waddooyinka istaaga dadka waddooyinka ka waarsado xumaantaa ku sameeya waxaasna waa lahaayeen oo koox baandaayoo balaayaayoo intay dadka u soo baxaan bay markaas qaadina waa samaysanayaan mid qaadi shaydaan ah kaasaa wax xukumaya qofkaasaa waxaas ku dhacday bay leeyihin haas sida dadka qaarka hadda laga sheego macnaha koox iska shar iskaga abaabulan bes markaasay kay ama dhagaxa ku tuuraan ama dhagaxu ku dhaco ama ay bay dhahayaan kaasuu xukumaya kaasaa xukumaya xumaantaas iyo balaayadaas intaa markuu u sheegay dad iska foorfooriyo oo dhib badan oo shar badan bay ahaayeen oo bahalkan faraha intaasaa la isku yidhaahda gacnaha oo foorida noocaas oo laga fiiqsiiyo balaayo o dhan bay samayn jireen oo ay balaayo iskugu yeeranayaan iyo shar ilaahay wuxuu yidhi famaa kaana jawaaba qowmihi qoomkiisii nabi luud qoomkiisii jawaabkiisu ma noqon ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane qowlkoo ay dhaheen i'tinaa noola imow bicadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa noo keen waxay dhaheen luudow cadaabkaan noogu cagajuglaynay sida noo yaboo haysid noo keen in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegahaya waxaa nugu fii ma tuhadidunaa bih waxaa nugu handadaysid haddaad run ku sheegaysid soo deji cadabka imaam fakhrulaasim wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo aayaddan ilaahay halkan yidhi inay nimankaasi dhaheen i'tinaa bicadaabillaahi iyo meel kale oo qur-aanka suuratu namli la yidhi aan soo marnay ilaa an qaaluu jawaabtoodu ma ahan ilaa inay dhaheen akhrijuu aala luudi min qaryatikum labada aayadood waxay dhaheen uun war magaalada ka saara ninkan iyo waxay dhaheen uun noo keen cadaabkaa sheegaysa see loo jamcinayaa labada aayadood haddii la yidhaahdo waxaa la dhahayaabu nebi luud wuxuu ahaa aada nebi ugu sugan hanuuninta dadka aada buu ugu celcelin jiray wacdiga iyo waciidka nahyiga iyo waxa laga reebay inay u sheego markii hore waxay dhaheen iitinaa bicadaabillaah wacdigii markuu ku badiyey ku badiyey ku badiyey kabau aamusane oo uu ka aamusi waaye waxay dhaheen akhrijuu aala luudi war ninkaan naga saara aan aamusayn oo intaan nala hadlaya naga saara markuu ka quustay uu ilaahay gargaar weydiis muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbi insurnii rabbi yaa rabbi rabbigaygi insurnii ilaahdow iiga nusree cala alqowmi qoomka almufsidiina ila qolada mufsidiinta ah gacan iga iiga heeli ilaahu iyaga halaag anna iiga kaalme wax sufahaa oo mufsidiina weeye hanuun iyo khayr ilaahu laga rajayn maayo meesha u daran u sarraysay ka gaareen xadgudubka saasuu yidhi ilaahay buu beryey imaamu faqriraasi wuxuu yidhi nebi ambiyada ilaahay ka mida ma jiro ilaa hadduu halaag qolo u dalbo yidhaahdo ilaahu qabo markaa uu saa leeyahay waa markuu ogaaday inaysan wax khayra lahayn in la baabi'iyo inay ka khayroon tahay inay adduunka sii joogaan markuu saa ogaado wey sida nabi nuux oo kale innaka in tadarhum yudilu cibaadak ilahu haddaa ka tegtid addoommadaadaay dhuminaya nebi luudna waa sidii oo kale marka ad hadduu ilaahay barya waa in malaa'ig la soo diro waa in qoladan la halaago malaa'igtu marka meelay soo marmaraysaa intaysan u imaan nebi ibraahim bay ku leexanayaa walamaa jaa'at markay u timid rusulunaa rusushannadii malaa'igta ahaa ibraahiima nebi ibraahiim bilbushraana ay ula timid bishaaradii malaa'ig bishaaro xambaarsan oo nebi ibraahim wiil ugu bishaaraynaysa ayaa nebi ibraahim u yimid biqulaamin xaliimin bay ugu bishaareeyeen markay u bishaareeyeen qaaluu malaa'igtu waxay dhaheen qisada hadda meelba waxa weye in baa lagaaga sheegayaa qaaluu waxay dhaheen malaa'igtii innaa anagu muhlikuu ahli haadihi alqaryati tuuladan ee tana magaaladan ehelkeeda kuwa halaagayaana anagu magaaladan dadka jooga inaan baabi'inaan rabnaa nebi ibraahim waa kuu sheegna haddaba maxaa yeelay inna ahlahaa magaaladan ehelkeedu kaanuu waxay ahaadeen aalimiin kuwa aalimiin ah magaalada ehelkeeda aalimiin noqdaan waa dhibaato daran wey aalimiin baa ehelkeeda noqdeen xadgudubkoodii baa batay ducadii nebi luud baa la aqbalo malaa'iga cadaab wadaa la soo diray dariiqiibay ku soo mareen nebi ibraahim bishaare wiilkii ugu bishaareeyeen iyo duriyad wanaagsan bay u sheegeen deedna waxay dhaheen kaa qarin maynee innagu waxaan doonaynaa u soconnaa inaannu halaagno qoladan marka nebi ibraahim waa la dooday malaa'igtiibuu la dooday oo la hadlay oo la hadlay muxuu kala hadlayaa nebi luudoo walaalki dhalo adeero u ahaa ayuu aada ugala hadlay hadalkii uu ku yiri waxaa ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim inna fiihaa magaalada allenihi waa halaagaynaa dhexdeeda waxaa joogoo deggan luuda oo nebi luud baa jooga meesha allenihi waa halaagaynaa see u halaagaysaa nebigaa saalixaad oo wanaagsan baa jooge qaaluu waxay dhaheen naxnu annaga aclamu ku ogaal badan biman fiihaa cidda joogta annagaa kaa og waa naqanaa cidda meesha joogta waa la soconnaa cid allaale cidda joogta oo mu'miniinana waa ogna arrintaa markay hadalkan ku jawaabayaan malaa'igtu waa doodii ka bacdi suuratu huud baa dooddaa sheegtay ilaahay waa isagii markuu ka sheekeyna yidhi nebi ibraahim macnaha yujaadilunaa fii qowmi luudn isagoo nagala doodaya qowmu luud oo leeyahay qoladan maxaa loo halaagaya dood hadallada waxaa ka mid ahaa baa layidhi uu ku yidhi magaalo saddex boqol oo qof oo mu'miniina joogto ma halaagaysaa waxay dhaheen mada markaasay soo wadeen soo wadeen waayahay haddii hal qof oo mu'mina jooga ma halaagaysaan kaasay dheheen mada hal qof oo mu'mina hadduu joogo haddiinaan halaagayn inna fiiha luuda dee luud baa jooga meesha nebi luud baa jooga markaasay dheheen naxnu aclamu biman fiiha annaga ku ogaal badan waan ogna marka way u bishaareeyeenoo nebi ibraahim waxay ku dheheen luud iyo mu'miniinta la joogta waa badbaadinaynaa isaga waa kala maraynaa dadka waa tanoo lanunajiyanahu badbaadinayn oo badbaadinayn hu oo nabi luuda iyo wa ahlahu ahalkiisaba ila mra'atahu haweenaydiisa mooyaan xaaskiisa kaanad gabadhaasi waxay ahaatay min alghaabiriina bay ka mid ahaatay kuwa halaagsamaya min alhaalikiin kuwa baaqiga noqonaya ayay ka mid ahaatay gabadhaasi gabadhaasi gabarh waxay ahayd kuwaa gaaladaa la jidhabe ah oo ku gacan siisa weliba ayay ahayd marka way dhaqaaqeen malaa'igtii nebi ibraahim waa ka tageen qoladii luud meeshay deganaabay galeen dhallinyaro qurux badan oo da'yar muuqaal ay muuqaalkoodoo kale bay ugu soo galeen niman dhallinyaraada oo qurux badan oo weji qurxoonoo saasana haddee qoladan lamaba tusaba waa qoladaas liwaadka iyo balaayada samayso hadday rag arkaan raggaasay waardiysaan oo intaa baadi goobanayaan qolo xun bay ahayen walamaa an jaa-at rusulunaa rusushannadii markay u timid baa ilaahay yidhi luudo nebi luud haddee muuqaal rag bay leeyihiin siia waa la muruggeliyey waa lagu muruggeliyey bihim iyaga bihim bisababi wuu ka naxay imaantinkay u yimaadeen ilaa rag buu u qabaaye marti aadan waardiyen karin oo difaaci karin oo in laguu gacan dhaafa aa ka baqaysa oo adiga kuu soo martiyey oo marti kuu ah buu u arkay inay yihiin markaasa ilaahay wuxuu yidhi siia bihim bisababihim waa la muruggeliyey nebi nebi luud wadaaqa waana ciriiriyamay bihim bisababihim darcaa qalbi ahaan laabtiisa imaantinkay yimaadeen ciriiri baa ka galay war inaana marti badbaadin karin waa ujeedaa ya maxaa maxaa igu timaadeenoo kale a marti aadan waxba u qaban kari awalna waa iyaga kuwaana yidhi awalam nanhaka cani ilcaalamiin qof dambe oo kuu imaan kara ma jiro martiiso kumaana dhihin waa maxay raggan kuu yimi oo meel kale aynu kusoo maray marti bay u muuqdaan rag dhallinyaraa bay u muuqdaan iyagiiba u baqay kala fogaa waxay u socdaan iyo waxay kuwaani raadinayaan kusoo ordaya iyo nebi luud sow mooday arrimahoo dhan baa kala fogfog a nebi luud weli ma oga kuwan kusoo ordaya waxay raggaan yihiin ma oga waxa weeye malaa'igtan malaa'igtu waxay u socotana ilaahay baa ogaya iyagaa isla og markaasow waxay u sheegeen rusul ilaahay inay yihiin wa qaaluu waxay dhaheen laa takaf ha tiiraanyoon ha baqin walaa taxsan hana tiiraanyoonin imaatinka aan kuu nimid qalbiga waasici kuwan mujrimiinta ah soo yaacaya soo maaha xabad hannagana gaadhsiin mayaan nooma imaan karaan adiga iyo inta kula degan mayaa oo mu'miniintaa innaa annagu munajuuka adiga kuwa ku badbaadinayaa nahay iyo wa ahlaka ahalkaadaba ilaa mra'atika haweeneydaada mooyaane kaanat iyadu waxay ahaatay min alkhaabiriina min alhaalikiina albaaqiina kuwa ku baaqiga noqonayo halaagsamay fil cadaabi gaaladaa lala lala halaagaya iyada innaa anagu munziluuna baanu nahay ilaahay marka innaa anagu munziluuna baan nahay badhe kuwa soo dejinaya calaa ahli haadihi alqaryati magaaladan ee tana ehelkeeda rijzan cadaab baanu min asamaa samada xaggeeda uga soo dejinaynaa wa bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi fisqihim bimaa kaanuu yafsuquun ahaanshaha ay ahaadeen kuwa faasiqnimo sameeya cadaab baanu ku soo dejinaynaa jibriil baa magaalooyinkoodii oo dhan waxaa la yidhi dhulka ka rujiyey kor buu gebigooda u rujiyey meesha uga qaada kor buu la aaday ilaa samada kor uu ka geeyey markaasuu kor bay awal saa loogu waday la soo garaaba gediyey waa la soo foorashay dhagaxyana waa lala dhacay hawada inta soo marayaan gantaallaa xijaarata min sijiilin mamduudin baa lala dhacay meeshaa waxaa ka socda arag baabbaha baa laga dhigay meeshay deganaayeenna bad xun oo khabiisaayoo muntina'ayo qurmuun biyi baa laga dhigay ilaa maanta cibrad inay ummadda u noqoto dadka kuwa loogu cadaabka daran bay ku mid yihiin qolooyinkan reer lood maalinka qiyaamada kuwa loogu cadaabid badan yahay ayay ka mid noqonayaan bale ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqiiqe taraknaa waanu ka tagnay minhaa magaaladaa xaggeeda aayatan aayad baan uga tagna aayadaasoo bayinatan cad calaamad muuqata waadixa ayaanu reebnay waa guryahoodiioo kharaab ah iyo meesha inay deganaan jireen iyo in la baabi'iyey aayad bayina ah laakiin waa liqoomin oo yacqiluuna garanaya qolo wax garanaya oo fakaraya oo tadabburaya oo caqliyadooda isticmaalaya oo ictibaar qaadanaya ayay aayad u tahay macnaha weeyaan aayad qoladaasi u tahay ilaa maanta sidaa raadkoodu ugu muuqanayo sidaa markay dhacdo ilaahay wuxuu yidhi wa ilaa madyana reer madyanna waa waxaan u dirna wa arsalnaa ilaa madyana madyan waxaan u dirna qowmu madyan akhaahum walaalkood shucayban ah nebi shucayb baan u dirna faqaala wuxuu yidhi yaa qowmi qomkaygiyo ucbud allaha ilaahay caabuda warjuu rajeeye oo ka cabsada macnaha alyowma maalinka alaakhira ee dambe warjuu waxaa ka yaabtaan alyowma alaakhira war maalinka cadaabkiisa ka yaab walaa tacthow hana fasahaadinina oo ha xumaynina oo ha soconnina dhulka fil ardi ardada dhexdeeda mufsidiina xaalaatihin kuwa mufsidiina fasaadinaya dulmi iyo xadgudub ku samaynaya war ardada waxaa ka daayay hadduu hadalkaa yidhi maxay ku jawaabeen maxay sameeyeen fakadabuuhu nebi shacib way beeniyeen faakhadathm waxaa qabatay alrajfatu baa qabatay sidaa markay dhacday fakadabuuhu kuwa oo nabiyullaahi shucayba bay beeniyeen nebi shucayb bay beeniyeen fakadabuuhu faakhadathm waxaa qabatay alrajfatu baa qabatay rajfadu waa lululid iyo saalto baa lagu kiciyey iyo qaylo markaasaa qalbiyadii baa soo dilaacay fa asbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim daarahooda dhexdooda jaafimiina haalikiina kuwa faasbaxuu waxay ahaadeen fii diyaarihim daarahooda dhexdooda jaafimiina bay ahaadeen kuwa halaagsamay halka kuwa yaalyaal oo halaagsamay ayay noqdeen qolada iyada ah lowyaha wax ku wada fadhiyo oo wadameydoo saa u yaalla dad baaba'ay adduunka waa la arkay meel saa u yaalla dad saa u yaalyaalloo wada baaba'ay oo saas u yaalyaallay noqdeen faasbaxuu fii diyaarihim jaafimiina saasaa laga dhiga qolada iyaga waa la baabi'iyey macnaha fa asbaxuu halkaa baarikiina cala arukabi iyagoo lowyaha ku aruman mayitiina wada meyd ah ayaa saa laga dhigay waxba lagama reebin macnaha weeyaan waa la baabi'iyey sidaasay ku dhammaaday qoladaas nabiyullaahi shacayb baa loo diray asxaabu madyan baa la yidhaha iyagaa halkaasaa iyana taariikhdoodii waxaa laguu sheegayaa nebigaa in loo diray sidaana lagu baabi'iyey qolo kasta oo nebi beenisay waxay siday ku baabi'een oo ku dembeeyeen baa laynoo caddaynaya darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab